Taswiirta lix iyo tobnaad Dadka Midyaaniyiinta ah waxa ay joogeen dooxada oo hataa wax la tirin karo ma aanay ahayn. Oo Gidcoonne waxa kaliya uu haysay saddex boqol oo nin. Laakiin kaliya waxa uu haysay Ilaahay oo xaggiisa la jiray. Gidcoon waxa uu kala qaybiyey ciidamadiisii oo uu kala qaybiyey boqol boqol boqol. oo waxa uu gacanta u geliyey mid kasta buunan iyo jalxado ay ku jiraan qoryo ololaya. Habeenka ayada ah, Gidcoon iyo ciidamadiisii waxay isku weer ka qabteen dooxada ayada ah. oo wuxuu ku yidhi sameeya wax kasta oo aan anigu sameeyo. Wuxuu yidhi marka aan turumbada ka qayliisiiyo idinkana ka qayliisiiya. Oo waxa aad ku dhawaaqdaan midida ilaah iyo midida Gidcoon. Oo waxa aad jebisaan jalxada ay ku jirto qoryaha ololaya. oo habeenka iyada ah qof kasta meeshiisa ayuu iska taagnaa oo markii uu gidcoon jebiyey galxaddii iyo qoryihii ololaya ku jiray ayay kullina sidii wada yeeleen markii dadkaasi reer binu israa'iil ay ka qaylisiinayeen turumbada waxa uu markaasi walaar ku riday dadkii kale ee ciidamada ee kancaniyiinta oo waxa ay bilaabeen iyaga inay is dilaan oo is laayaan oo cararaan markale ilaahay mucjiso ayuu sameeyey oo wuxuu guul siiyey dadka reer binu israa'iil gidcoon waxa uu markaasi nafaas u siiyey ilaah inuu isagu dagaalo oo saaxiib haddii aan fursaddu siino ilaah si uu noogu dagaalamo waxa aan haysannaa guul mararka qaarkood waxa aan u fikirnaa in aannu ilaahay saacidaynayno markuu isagao meeshuu naga saacidayn lahaa saaxiib haddii aannu niyadeennu ilaahay siino isaga ayaa inoo dagaalaya hataa haddii aan nahay dad tiro yar ama awood yar ma aha in aan taasi ka fikirno oo ka walaacno maxaa yeelay ilaah ayaa xaggeenna jira